wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland mudane ismaaciil axmed garas ayaa maanta daafray wareegga afraad ee ololaha tallaalka kadibageynta carruurta aan horey loo tallaalin ama aan dhammaystiranin tallaalada joogtada sannadihii lasoo dhaafay ololahan tallaalkan ayaa ujeedkiisu yahay in la kordhiyo tirada carruurta ka yar shanta sano ee la gaarsiiyo dhammaan tallaalada muhiimka u ah ka hortaga cudurrada faafa ee halista ku ha caafimaadka carruurta kaasi oo maanta si toosa uga bilaabmay dhammaan degmooyinka jubbaland waxaana uu socon doonaa muddo toddoba maalmood ah intii uu socday daafurka wasiirka caafimaadka jubbaland mudane ismaaciil axmed garas ayaa ku booriyey dhammaan waalidiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan jubbaland inay ka qayb qaataan fududaynta gaarsiinta tallaalka carruurtooda si looga hortago cudurrada khatarta ah ee waxyeelada ku leh caafimaadka carruurta saaka waxaa halkan nooga bilaabanaya ololaha ka dabageynta dadka aan horey u qaadanin tallaaladii loogu talagalay cudurrada faafa oo qaarkoodna ay ka jiraan halkan qaarna aysan weli aan laga helin kismaayo laakiin muhiim tahay inaan laga hortago insha allahu tacaala waxaan kula talin lahaa dadka reer kismaayo iyo dadka jubbaland oo dhan inay tallaalkan qaataan oo ilmaha siiyaan oo cudurrada u baahan ka hortagga intay ka hortagga leeyihiin baa dawadiisu fiican cudurka daweyntiisa waxaa ka fiican ka hortaggiisa marka waxaan aad u jeclaan lahaa oon uga codsan lahaa dadka reer jubbaland iyo dhammaan dadka soomaaliyeedba inay tallaalada loogu talagalay ka hortagga cudurrada faafa sbeshali kuwa dhallaanka ka yar shan sano inay qaataan oo ilmaha keenaan oo kaadhadhkooda ay ku caddahay in uu tallaalkii qabo iyo meeshuu tallaalku u marayo aad baad u mahadsantii